بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر لها دينتها الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii labiiyo labaatanaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka ah waxaana soo jeedinay sheekh maxamed sheekh cumar birir
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد وعن كبل هذه آية شن يستيتن سورة النساء قال الله تعالى من يشفع بولهي لقفك إرقاية شفاعة حسنة إرقونا أكسن يكون له وحوهان دون نصيب منها qayb sababteeda ahaatay ajri weyn buu yeelanayaa oo shafaacada awgeed ah iyo iyada darteed waman yashfac qofka ergeeyo shafaacatan sayi-a erga xun yakun lahu waxa uu ahaan doonaa kiflun qayb dembiya qayb dembiya buu yeelan doonaa culays la saaroo dembiya oo minhaa sababteeda ahaaday ergadaa sababteeda وكان الله ربي وحو هذا على كل شيء وحكست مقيتا مد العلنية حفيظه وحبك قرصونين شهيدا آيات مركا إرقادي ذي كورنت إرقادنا وأرن ونأكسنا إسلامك أماني مركا الضبو كده حردتك مسلمين تاه عامية خاص بقوري يو يو ضدك بضنبا ومهم إلا نحك له لو هذا اسكوتش الكرياه marka nebiguna waa ku tarbiyeyey calayhi salaatu wasalaam taa oo marnin uu yimi ayaa u arkay isaga oo hadalkii ka boganla dabeedna asxaabtiibuu eegoo waxau ihi ishfacuu tu'jaruu wayaqdi illaahu calaa lisaani nabiyihi maa shaa xadiidka abi muusa warinaya bukhaari iyo muslim buu kusugan yahay ishfacuu tu'jaruu buu nebigu leeyahy erga gala ajrigaa hesheene nebiga carabkiisana ilaahay wuxuu doonu ku ku soo fulinaya macnaha anigu go-aankan doono aan qaatee waajibkaygu waa mid ila gudbana idinku waajibkiina qaata oo rasuul allow ka yeel dhaha ama hebel waxaasuu doonayaae u sahal ama fii marka tarbiyadaasuu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam dadka mu'miniinta ah shafaacadaasi goorta dee qofku uu ku ammaanan yahay waxa weeye markay sharciga waafaqsanta waana taa ilaahay shafaacatan xasana uu ku tilmaamay qofku waa xaq uu leeyahay waana waxaan diintu diidanayn ashafaaca sayi-a ergada xumina waa qofka oo dulmi lala raadiyo ama reer hebelnimo isku garabtaag ama saaxiibnimo isku garabtaag ama intuu adduunku siiyo waasito sidaa ku gal wax badan bay taasi dhacdaa shafaaca sayi-a qofkii aada la riixda waxaanu lahaynba ama dad kale wixooda laga qaadayo ashafaaca sayi-a waxay noqon kartaa naarafuufnimo iyo iskudirnimo isku dir dadkii la isku dirayo oo dadkii waa dhex gashay laakiin ilal khayr umaad kaxaynine xaggii sharka ayaad u kaxaysay waa shafaaca sayi-a marka nasiib iyo kifligaasaa kala jiro marna meeshii waxaad ka heshay ajri iyo horumar marna adaaba ku halaagsamo culays xambaarto waxay la roorayeen bay kugu reebeen dadka is haystaa kifligaasi waa kaas aayimada qaarkood ducaday ku fasirayaan waayo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam qofku walaalkiisa maqan markuu u duceeyo waa loo aqbalaa malag baana yidhaahdaa aamiin walaka mithlu ducada aad hebel u ducaysay aamiin baan idhi adna intaa leeg baad leedahay intaa in leeg alla wuxuu ihi waidaa xuyiitum marka la ydin salaamo bitaxiyatin salaam faxayuu salaama biaxsana minha midka wanaag badan aw rudduuha aw rudduu milaha ama iyadii oo kale u celiya ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin wax walba xasiiban mid tirinaya waxba ka qarsoonayn oo wax walba idin liistaynaya waa akhlaaqiyaad wanaagsan oo kale iyo ummaddu waxay isku jeclaanayso islaamkuna uu gaar u leeyahay ilaah iyo rasuulkuna ummaddaa u jideeyeen wasalaamta assalaam taasoo ah mid ifkana lagu sii isticmaalayo aakhirana dadka muslimiinta ay isticmaali doonaane jannada galaa taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam salaam ereygaasaa la isticmaali doona marka alla waxau halkan faray in erey salaamtii mid ka wanaagsan la isticmaalo ama ruduuha iyada laftigeedii un dee lama celinayo taasi qofkiibay ka soo baxday tii mid lamid ahun marka dee nebiguna wuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo midi waxay leedahay toban ajri midina labaatan ajri midina soddon ajri assalaamu calaykum wacalaykum assalaam toban ajri bay leedahay waraxmatullaahi baa lagu daray waa labaatan wabarakaatu baa lasii raaciyay waa soddon ajri ee maxaabaad isugu yaraynba kelmadaasaaba ku haysa ajrigaa buurbuurane badane dee badiyu salaan carbeedna maaha sida calmaaniyiintu ay idhaahdaan dee iyagoo maxay kale keeneen dee good morning iyo good evening bay iyaguna ku bedeleen macno kale may keenin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay waxyaabaha la iskuna jeclaanaya jannada lagu gelayana inay tahay aada bay u bashaaro badanta marka intii aad war iska warramaya maxaa la sheegayo maxaa lagu baryayo wax kaloo badan daldali lahayd kanaa barakaysan oo ilaahay agtiisa ka timo oo ahlu jannaha kalaamkoodiya ina allaha kaana calaa kulli shayin xasiiba allahu ilaahay laa ilaaha ilaa huwa ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane layajmacanakum wuu isu kiin keeni doonaa ilaa yawmi alqiyaama fii yawmi alqiyaama maalinkaa dhexdiisu idinsoo wada ururin laa rayba fiihi shaki kuma sugna maalinkaa dhicitaankiisa waman astaqu yaa ka run badan min allah ilaahay yaa ka run badan xadiidan war ahaan ilaahay cidina kama run badna laa axada astaqu min allahi xadiidan weeye jawaab waxa ilaahay uu inoo sheegay oo dhami waa xaq siduu isaguba xaq u yahay waa run kama dhibcaan ahoo aan dhan kaloo loo dhaafaa jirin waman astaqu min allahi xadiidan wuxuu ilaahay inoo sheegay qeybkaasi uu ka mid yahay waan rumaysanaynaa mana ka shakiyayno ilaahay waxau ihi famaa lakum maxaa idinku dhacay dad yahow islaamka ee fi lmunaafiqiina fiatayn takuunuuna fiatayni fi lmunaafiqiin waxaad noqonaysaan laba qaybood baad noqoteen munaafiqiinta dartood wallaahu arkasahum ilaahayna waxa uu ku afgembiyey ama uu ku halaagay bimaa kasabuu dembiga ay shaqeeyeen dartiibaa kuwanna ilaahay uu ku cidhibtirayaa munaafiqiinta wax loo hadloo loo murmaba maahaba arkasa uu dabarogay wey waxa ay noqdeen kuwo jahawareeray oo halaagsami doona macsiyaday sameeyeen awgeed aturiiduuna dad yahowma waxaad doonaysaan an tahduu inaa hanuunisaan man adalla allah mid ilaahay u ambiyey oo uu lumiyey oanu hanuunba u qorin kaa hala raadinina dee wanaag waman yudlil illaahu ka ilaahay u ambiyuu lumiyo falan tajida lahu qof yaha u heli maysid sabiila sidaad ku hagaajiso oo aad ku toosiso xadiis saxiixa waxa uu tilmaamayaa bukhaari ku sugan maalintii uxud markii ay nimanka munaafiqiinta ahi ka hadheen colkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyadoo colku uu kun ahaa ayaa dabeedna uu ka dhex geeraaro uu duubkiisii lulay ninkii munaafiqaa ibnu saluul la odhan jiray saddex boqol waa kii la hadhay asxaabtu way isku khilaafeen aan nimanka dila iyo aan dayno qaarkood waxa ay leeyihiin waar maxaynu col kaleba iska soo gaari doonaa sow kuwan inaga dhex toosay kuwana inaga dhex kacay waa lagama maarmaan inaynu munaafiqan ka bilowno haynoo dambeeyeen kuwa kale qolyaha qaarkoodna waxay leeyihiin waar maya waa muslimiina maxaa loo laynaya sow kuwana shahaadanaye sababo kalunbay sheeg adigu dad si kastaba ha ka ahaatee dadna u yaro doode kolkaasaa ilaahay oo canaanta canaantuna waxay ku dhacaysaa kuwa iyaga u yar doonaya ama lahaaba ha laga daayo markaasaa ilaahay uhi maxaa laba qaybood u noqonaysaana munaafiqiinta ugu doodaysa mid ilaahay haleeye yaa hanuunin kara yaa jiduu mara u heli kara cidnaba aimada qaarkood waxay leeyihiin kuwaasi waa suuragal laakiin dee haddana kuwaa madiine joogay nebigu ma laynayna uu daynaya calayhi salaatu wasalaam asbaab iclaamiyahoo siyaasiya awgeed ee waxaa iska badnaa dar kale oo baadiyaha joogay oo u jiibinayay qabaa'ilka iyo kuwa nebiga ka soo hor jeeda aayaddu kuwaasay tilmaamaysa in la weeraro lala dagaalamo sida aynu ka arki doonno aayadaha soo socda si kastaba ha ahaatee munaafiq aan iimaan lahayn inuu ayaan daran yahay in laga ag dhowaadana aanay ahayn be aayaddu bayaaniso alla wuxuu uhi wadduu waxay jecel yihiin low takfuruuna inaad gaalowdaan kamaa kafaruu sidii ay u gaaloobeen fatakuunuuna sawaan dabeedna ay isku mid noqotaan qofku hadduu sharwadeen yahood ku xidhiidhsato rimoodh xagga sharka u jiidunbuu kaa dhigan doonaa qof aan khayr wadin inuu khayr ku keena ha eegi falaa tattakhiduuha ka yeelanina minhum gaalada ah awliyaaa gacal iyo xigto ha ka dhiganina baa ilaah wuli xataa yuhaajiruu jeeray soo qaxaan fii sabiili illaah ilaahay dartii jeeray usoo qaxaan oo dalkooda rabbi dartii ay uga yimaadaan iyo diinta ilaahay iyagoo garabka qabanaya oo nebi iyo asxaabta la hinjinaya walaa tattakhiduu minhum haka yeelanina kuwa weliyan cid xigta ah walaa nasiiran iyo gargaartoona haka dayna qof aan ilaahay gargaarsan haa fa in tawallow haddii ay sii jeedsadaan baa ilaahay uhi munaafiqiintaas fakhuduuhum qabta waqtuluuhum laaya xaysu wajadtumuuhum meel kastoo ka heshaan hala qabto hala laayo kuwa noocaasee gaalada garabka siiyey walaa tattakhiduu minhum hana ka dhiganina weliyan walaa nasiira cidaa wax ka daydaan oo markaa idin iskiin garab taagta ama idiin hiilisa markaa sidaasay ahaanoo kuwani waa dar cadaystay inay soo raacaan kuwii nebiga ka hor jeeday calayhi salaatu wasalaam mar walbana sidaasuu yahay oo gaaliyo islaam hadday tayaan kuwa afka kaa shahaadanaya hadduu iyaga soo raaco dee way leefi uun waxa iyaga lagu ridayo unbaa isagana leefi doona un ilaan tabac buu noqday oo uu la socdaa qof markaa waxay calaf qaadayaan unbuu isla heli doonaa waxa ilaahay haddaba ka warramay in la tixgelinayo xidhiidhka jira iyo heshiiska iyo ballanta waayo horeynuu soo xusnay dowladda islaamka murtakazaadkeeda iyo waxyaabaha ay ku socotay ka mid tahay inay leedahay siyaasa dawliya ama mucaamalo dawliya oo ku salaysan samaha iyo ballanta oofinteeda oo wax la iskhiyaameynayo iyo maslaxad la eeganaya iyo midnaba aanay jirin kol haddii ballani jirto sideedaa loo tixgelin ila aladiina kuwii mooyaane waa munaafiqiintii oo aan la laynayn kuwaasoo yasiluuna la xidhiidhaya ilaa qowmin qolay ku xidhiidhsayn oo ay ku dhex jiraan qoladaasoo baynakum wa baynahum idinka iyo iyaga uu idiin dhexeeyo miihaaqun ballan qolo aad ballan leedihiin bay munaafiqiintaasi ku cindan yihin oo ay ku dhex jiraan haddii la isidhaado munaafiqiinta laaya aan la weerari karayna ballanti jabayso nimankaa gaaladaa dartood ha loo daayay ballanta aw jaa-uukum ama yimi qolay xidhiidh la leeyihin ila aladiina yasiluuna ilaa qowmin jaa-uukum qolo idiin yimid ayay la xidhiidhsan yihin qoladaasoo xasirat suduuruhum laabahoodii ay ka cidhiidhyantay an yuqaatiluukum inay idinla dagaalamaan aw yuqaatiluu qowmahum ama qoladoodii ay la dagaalamaan kuwa hadday xidhiidh leeyihiinna iska daaya ama waxaa la odhan karaa munaafiqiinta la daynaya waxaa ka mida kuwa idiin yimid iyagoo laabtoodu ay cidhiidhi dareentay inay idinkana idinla dagaalamaan kuwoodiina la dagaalamaan marka kuwaanah la iska daayo xasirat suduuruhum manaa laabtoodii waxay ka cidhiidhantay inay idinka weerar idinku soo qaadaan ay col idiin soo raacaan kuwoodiina lamay dagaalamin marka kuwaana iska daaya iyagana xasiratan suduuruhum ayaa uu akhriyayaa yacquub iyaduna waa ismi camal falaya un kolkaa walow shaaa allaahu rabbi hadduu doonayo la salladahum calaykum kuwaa gaaladaa waa idinku sallidi lahaa falaqaataluukum markaasay idinla dagaalami lahaayeen haddaba fain ictazaluukum haddii ay idinka durkaan oo falam yuqaatiluukum aanay idinla dagaalamin kuwaasi wa alqow ilaykum xaggiinana ay idiin soo qadimaan assalama nabadgelyo iyo badbaado iyo heshiis nabadgelyo ay idinla qaataan famaa jacala allaahu lakum ilaahay idinma yeelin idinka calayhim sabiilaa waddo a iyaga ku ciqaabtaan kula dagaalantaan oo u martaan ma jirto marka kuwa iyaga kol hadday munaafiqiintu ku dhex jiraan waa la dayn doonaa dadkaa idin nabadgeliyey oo istaraatiijiyadda la degayaabaa waxay tahay ballantoodaasi maadaama dadka muslimiintaa maslaxadii ugu jirto iyaga iyo kuwaa ku dhex jira waa la iska dayn nimankaa gaaladii kol hadday dadka muslimiintaa daayeen oo aanay usoo raacin ummadihii kale dagaalamayay iyaga waa la dib dhigayaa iyo munaafiqiinta ku jiraba halkaa waxaa la eegayaa waa siyaasa sharciya oo mafaasida iyo masaalixda inta mid kula dagaalamaya uu jiro kaasaa horeynaya kan kale ku nabadgeliyay ama heshiiska ogolaaday ama ballanta dhigtayna uu dambaynaya satajiduuna buu ilaahay yihi waxay idin heli doontaan aakhariina kuwo kale kuwaasoo yuriiduuna doonaya an ya'manuukum inay idin nabadgeliyaan wa ya'manuu qowmahum qoladoodiina ay nabadgeliyaan kullamaa rudduu mar kastoo loo celiyo ila alfitnati gaalnimo urkisuu fiihaa waa lagu celinayaa mar kastoo gaalnimo loogu baaqo way iska raacayaan dad xagga sharka nacamlayaalo awey marka qabaa'ilkii iyo ummadihii madiine ku xeernaa ee munaafiq iyo gaalba lahaa ayay aayaddu kala qaadqaaday qaybaha ay leeyihiin oo ilaa afar qaybooda marka waa kuwa idinkana idin nabadgeliyey qoladoodiina aan idiin raacin oo dee aan la dagaalamayn laakiin mushkiladooda waxa weeye kullamaa rudduu ila alfitnati urkisuu fiiha mar kastoo fitno lagu celiyo mar kastoo fitno loogu lagu celiyo loogu yeedho way u laabanaya oo arkasa hore aynu usoo tilmaanay inay inay tahay askambi oo qofku marka uu xaqa raacsan yahayna waa qof quman oo si fiican u socda marka uu baatilka u jahaysana wuu dabarogan yihi fain lam yactasiluukum haddii aanay haddaba idin daynin munaafiqiinta iyo gaalada ku dhex jirtaba israaca wayulquu ilaykum walam yulquu ilaykum aanay xaggiinana u tuurin assalama nabadgelyo aanay idiin soo qadimin wayakufuu aydiyahum walam yakufuu aydiyahum gacmahana aanay idinka haysanin oo aanay idinka caga dhiganin dee markay intaas samayn waayeen waa maxay heshiis bay diideen way idin dayn waayeen gacmaha idinka dayn waayeen markaa macnaheedu waa maxay waa inay weerar yihiin fakhuduuhum qabta buu lahay qabta baa ilaahay oo cabiraya ummadda sidii u gubaabinayo waqtuluuhum laaya xaytu saqiftumuuhum meel kastoo kula kulantaan ama kaga awood badataan wa ulaa'ikum kuwiinaa sawirka noocaasa leh ee sidaa usoo hujuumaya dadka muslimiinta in laga nabadgelaynin jacalnaa waxaanu yeelnay lakum idinka calayhim dushooda suldaanan mubiina daliil cad iyo xujo cad oo ku ciqaabtaan oo ku weerartaan baa haysataan sidaa weeye qofku haddii aanu ku daynaynin caqliga iyo mandiqa iyo sharciguba waxa ay keenayaan inta la iska celiyo laakiin ducuf iyo nacasima la idhaahdaa hadduu qofku dhegta huwado oo uu isdhigto ilaa inta digta laga jarayo waa doqonina wey ee dad iyo dal iyo diinba laga qaadayo marka kuwaa waa iska celinaysaan aayaadkan soo socdaana sababtoodu waxay ahayd asxaabta qaarkood ayaa safray ama sahan bay tegeen koox sariyaa bay ahayn sariya sariyada waa colka markaa colweynaha aan ahayna kooban dabeedna nin bay ku soo baxeen ari wata arrintaasi waxay ka dhacday nebiga inankii uu jeclaa usaamatu bnu zayd la odhan jiray zayd ibnu xaarisa inankiisi xibu xibu rasuulillahi la odhan jiray isagana uu jeclaa nebigu aabihiina u jeclaa ninkii isaga ahaa xooga ariyana waa watay meetaa uu saame waxay ahayd qoladii ay doonayeen bay kusoo baxeen dabeedna nin baa shahaatay markii lagu soo kadiyey markii lagu soo kadiyey ayuu ku dhawaaqay tawxiidki usaama digtu ka jaray isagoo markaa ta'wiilka uu hayste uu yahay siduu nebigaba u sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu dee malaha xabadka carar unahaa fulaynimo una halkan ku eriday arrinkiibaa nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu madaxa qabsaday markaasaa waxau hi aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah war ma intii uu ashahaatay baad kow ka siisay buui ogawey islaamku waxa loo socdaaba waa kelmadanba kelmadan baa loo socdaa ee dalna lagama qaadayo dadka dunyana lagama qaadayo naftoodana lama qaadayo marka qofka kelmadan ku yidhahdaa waa kula ku dhawaaqaa waa kula midba usaama waa isdifaaco laftiisu u dooday oo wuxuu ihi de difaac buu ka dhiganayay oo dee wuu magan galay ila waanu kusoo kadine afalaa shaqaqta qalba oo qalbigiisa miyaad u dhaadhacday buuri oo mijar baad ku eegto qalbigiisa ayaad arkaysa miyaa aada buu markaa saxaabigina u warwaray oo u naxay sababu nusuul kale mufasiriintu ay tilmaamayaan koox sahana ayaa ku soo baxay nin ari wato qoladii gaalada ahayd ay doonayeen ka mid ah waa shahaatay isagiina way dileen arigiisiina way soo qaatay kolkaasaa iyagana sidaloo kale u canaantay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka halkaa waxaa ka muuqatay in ujeeddada loo socdaa ay tahay dadku inay shaydaan iyo ka xoroobaan cibaadat alcibaad addoommaha iscaabudaya oo ilaahay caabudaan mal hadduu addoonku ilaahay usoo jeedsado wixii aada xaq leedahay buu leeyahay wixii lagugu leeyahayna isagana waa lagu leeyahay waa kula midun weeyaan waalislaamu yajubu maa qabla islaamkuna wixii ka horreeyey waa uu dumiyaa waa kaanamaa maanta uu dhashoo kaleu la mid yahay hedelkii dhoobnaan jiray ee mujrimka ahaa mar hadduu kelmaddan ku dhawaaqay waa arrin weyn weeyi soomaaliduna dee markay islaynayaan waxay idhaahdaan ka tukanaya war bal dhaksa u tuko iyo u toosiyo cabadda u toos ama u tuka bay idhaah wuu isxujaynayaa wuu isxujaynaya riwaayooyinka qaarkood waxay tilmaamayaan maruu nin nebiga weydiiye calayhi salaatu wasalaam uu ihi anoo nin eryanaya kuwii aanu seynay oo hadduu geedigaga meeraysto laada minii bishajara bal ka waran oo waa shahaatayntu ku meeraysanayo hadilin buu nebigu hadda wuxuu hadda seefta unbuu ka baqayaa buuhi hadilin buu markaa nebigu haddaad disho way idin isweydaaran doontaan buuhi adna halkiisiibaa tegi isna halkaaguu tegi macnaha adna waad gaaloobi isna uu islaamay waa arrin khatar badan w adaad dee xalaashato marka aayadda waxay ka warramaysaa dilku inuu laba qaybood yahay mid camdi iyo mid khata'a ka khati wuu dhici karaa bani aadamka laftiisaaba iska khata'aba waa gef badan yahayba marka gef wax way u dhici karaan xalkeediina aayadda ilaahay wuu sheegay laakiin dilka camdiga iyo cuqubada iyo foolxumada uu leeyahay ayaa ilaahay uu kaga warrami doonaa aayadda dambe ka khatarta badani waa kaa ee qofku u kasay waxaa kaloo aayaddu ay xusaysa qofka mu'minka ah halka uu gaadhsiisan yahay karaamadiisu halkay gaadhsiisantahy ayaa nasku uu tilmaamaya waa mid aada iyo aada u cajaa'ib badan inaad arkayso aayaadka aynu ku suga marayno oo qaarkoodna ay ka dhigeen min akbar alkabaa'ir dembiga dembiyaashoo dhan ugu weyn ama dunuubta ugu waaweyn waxaa ku jira qofkii gaalka ahaayoo dilkiisii aada iska daysood ka cabsato marka gaaladii la ysayo atawalli yowma zaxf inaad carartood baqatood adugu waxba dili weydo oo fulay dhabarka jeediye aada noqoto ood kaa dilkiisa iska dayso waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn waxaa dunuubta waaweyn ka mida qofka muuminkaa dilkiisa bal ilaahay sidiisu dhaafiye midna iska dayntiisi ayaa dembi weyna midna dilkiisibaa dembi weyna dee labadaba ilaahay baa abuurtay labadaba adugu maad abuuranine ilaahay baa abuurtay oo yaqaana mid waliba wuxuu istaahilo iyo mid waliba wuxuu ku nabadgelayo wuxuu ku horu marayo wamaa kaana buu ilahay marka arrintaa dilkana runtii aad bay u khatar badantay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau lahaa lazawaalu dunyaa ahwanu cala allahi min qatli rajulin mu'min qof mu'mina rajul marka la waa qofun qof mu'mina dilkiisu ilaahay wuu uga sahlan yahay adduunyadanoo la afgembiyo adduunyadanoo qof mu'mini ku jirinoo la afrogo ayaa ilaahay uga sahlan qof mu'mina dilkiisa mar kale waxau ihi man acaana biqatli muslimin bishadr aw mu'minin bishadri kalima bishadri kalima jaa yowma alqiyaamati maktuubun bayna caynayh ais min raxmat illah aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam qofka qof ku saacida qof mu'mina dilkiibuu ku saaciday walow kelmad barhkeedba ha ahaato kelmad barhkeed buu ku saaciday wuxuu imanayaa maalinka qiyaamaha kol hadduu tala ka qaatay kol hadduu ku guubaabiyey kol hadduu nooli ka bixiyey wuxuu imanayaa maalinka qiyaamaha iyadoo ay kaga qoran tahay wejiga halkaas salaanta la idhaado ee baasaboorka u ah kani wuxuu ka quustay naxariistii ilaahay kam wa kam talow kelmaddaas meeshaa iyaday kaga qorantay maxaa soo daahiri doona dad badan inaguna uma naqaanaba dil uma naqaano ka wax toogtumaynu dil u naqaana laakiin kii guubaabiyey kii la fadhiistay talaabusheeyey kii u nacamlaynayay u jiibinaya madaxa u ruxayay ee lahaa waa in la iska dhiciyaa halkaasa halkaasaa lagu wada halaagsamay khatar cadiim alla wuxu uhi wamaa kaana limu'minin qof mu'mina uma habboona an yaqtula mu'minan inuu mu'min kala dilo walaalkiiah ilaa khata'an jaf mooyaane laakiin khata'an jaf way dhici karta waman qatala qofka dila mu'minan qofa la rumeeyey khata'an gef u dila fa taxriiru raqabatin mu'mina qoora la rumaysay buu xorayn oo qofkani markii uu dadkii noolaa mid ka dilay ayaa layidhi mid addoona soo xoreeyo ku soo dar waa xikmadda wadiyatun musallamatun ilaa ahli mag la guddoonsiiyo qofkan dhintay ehelkiisiina iyana waa waajib qofkan dhintay ehelkiisiibaa mag la guddoonsiin doonaa kol hadday khata tahay magun bay xaqu leeyihin iyana inay isxariifiyaan ay idhaahdaan dee waa loo kasay ma ah iyana waa khatar kale iyadoon kastirin inay idhahdaan waa loo kasay maya waa dembi weyn taas ilaa an yashadaquu inay sadaqaystaan mooyaane halkaa waxaa kaaga muuqday cafiska la cafiyo dhiigga inuu sadaqo weyn yahay ama qur ha ahaado ama qoon wax ka lumay dadku u arkaan ma lumayo fa in kaana haddii uu ka ahaaday qofkan la dila muminka ahay min qowmin caduwin lakum qolo aa col tihiin ayuu ka mid yahay qofkani wa huwa mu'minun isaguna waa mu'min fa taxriiru raqabatin mu'mina qoora la rumaystay baa markaa la xorayn qola a col tihiin colka saynu dee u aragna maaha waa col gaala ah weyi ee qaar ha col tihiin oo qolo kale ah dee iyqofku qalad buu fahmi karaa waxaa lagu yihi wahuwa mu'minun waa qola a col tihiin dee colna waa la yaqaanaa nacab iyo gacal qofka mu'minkaa iskagama jiraan marka qolo gaala ah buu qofkan mu'minkaah ku dhex jiro colaynu naho xabaddu inaga dhex dhacay dee qoorun baa la xoray in lamag la bixiyaa ma jirte kuwan waxoodiibaa yaro waynagu soo duulayna waynu ku duulayn marka mag la siinayaa ma jirto laakiin qofkan unbaa kafaaradii unbaa la bixin doona wain kaana haddii uu qofkani ka ahaaday min qowmin qolo baynakum wa baynahum miithaaq idinka iyo iyaga ballani ay idiin dhaxayso xabad joojin ah qolo gaalo ahoo xidhiirkaynu leenaha waa in la istaayo ilaa mudacayima fadiyatun musallamatun ilaa ahlih waa mag la guddoonsiiyo qoladii uu ka dhashay gaalada ahayd maadaamaynu ballan lahayn maadaamaynu ballan lahayn mag baa la siin ninkan innaga ah ee ka dhintay iyaga ayaa magta laga siinaya sababtuna waxay tahay waa ballanta tixgelinteeda iyo xeerinteeda iyo wa taxriiru raqabatin mu'mina iyo qora la rumaysa qof mu'min uu dilay mu'min ha soo kordhiyo halkaa waxaa kaaga muuqday magtu marna way waajibi marna ma waajibayso kuwa gaalada in colkan in la siin maayo mag laakiin mar walba kafaarad waa laga maarmaan alkafaara kafaaratu lqatli baa la wahiya kafaaratu lcudma sidaa daraaddeed haddii la waayaba oo sida imika oo kale ma hayne faman lam yajid haddii qofka aan helin baa ilahay uhi fa siyaamu shahrayni mutataabicayni laba bilood oo israacraacsisan buu qofkaasi soomi doonaa qof dilay qofkuba hadduu qof dilo kafaara lagu leeya oo ah laba bilood inuu soomo dadku wuxuuna isweydiiyaan innaga magtii ma la bixiyey iyo ma la qaybsaday iyo ma iska dhammayne laakiin hebel soomba lama yidhaah taa waa la ilaaweyda waa diinta ilaahay bay ka mid taha waa ka qur-aanku xusay waa xaq ilaahay iyo xaq aadam bani aadam marka xaqii bani aadamku kafaaradan u noqday xaqi waxaan le cafwan magtaas u noqday xaqii ilaahayna waa kafaaradan wa dayn ullahi axaqu an yuqdaa nabigu suu leeya calayhi salaatu wasalaam daynta ilaahay baana mudan in la bixiyo marka qofku haddii cudur hayo un baanu soomayn laakiin haddii aanu cudurhayn uu soomi karo ha soomo waana laba isku xidhiidsa matal hadduu xanuunsado isagoo bil soomay markuu ladmaadee ugu horeysuu soomi karo unbuu kusii xidhiidhinaya tawbatan min allah waa tawbad ilaahay xaggiisa ka haato saasaa ilaahay uu ku aqbalayaa tawbadda wa kaana allahu caliiman xakiima ilaahay baa shay walba ogsoon shay walbana meeshiisa dhiga waman yaqtul qofka dila buu ilahay yihi mu'minan qofa la rumeeyey mutacamidan isagoo u kasaya fajazaauhu abaalkiisu jahannamu naarta la yidhaahdo weeyi khaalidan fiihaa wuu ku waariyo guntaa loo dhigi waqadiba allaahu calayhi ilaahay baa cadhoo u cadhooday walacanahu waa fogeeyey wa acadda lahu wuxuu u meel dhigay oo u diyaariyey cadaaban cadiima cadaab aada u weyn toddobadaa balaayaa ku ururay sidaa darteed baa ibnu cabaas iyo asxaabta qaarkood ay leeyihiin kan markaanu sidaan u eegnay towbad ma leh qofka si u kasa qof ashahaadanaya u dila isagu towbad male bilaa sabab bilaa sabab kol haddii aanu qisaasanayn kol haddaanu ahayn xaakimkii xuduudda ka oogayey laakiin biduuni sabab sharci uu ku dilay waxaasoo dembiyu leeyay towbadma ma laha bay idhaahda inkastoo jumhuurulculamaa ay ku tegeen in hadduu ilaahay usoo noqdo xuquuqdii lagu lahaana uu bixiyo dee towbad loo rajaynayo waa kole arrin aada u khatar badan weeye aada ha looga dheeraado hana la iska ilaaliyo naxliga qabyaaladu marka uu meesha yimaado waa meelaha lagu dhiiryado ee ummaddu ay ku halaagsanto wey waranlena hadalkiisana daawadaadkana wax kaga sabqaya fiqitolkii kama janno gala ay soo baxayso markaa runtii aan iska fiirsanno oo qofku siduu isu dhowrayaa maaha oo qura inuu ficilka iska daayo laakiin qowl iyo ficil iyo dareen iyo fikir intuba way soo galaan taageerada way noqdaan waa xuruubulfitanka in laga fogaado weeye xarbulfitnaka oo dadka muslimiinta dhibaatada dhex dhacda inuu qofku ka gacan fayoobaada aad bay waajib u tahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow idaa darabtum fii sabiili illaahi marka aad safartaan idinkoo jihaadka ku jira fatabayanuu hubsada hubsina sameeya buu ilahay fatahabbatuu iyaduna waa jirtaa markaa fatabayanu iyo fatatabatu waa isku macnown abu jacfar kisaa-i khalaf ayaa akhriyaya arrinka sugoo cagta u dhiga walaa taquuluuha odhanina liman alqaa ilaykum qofka idiin soo qadimaa assalama ama assalaama ee idin salaama ama salaamtii nabadgelyada tusinaysa idiin soo qadime ee ashahaata lasta mu'minan qof mu'mina matihid ha odhanina qof mu'mina matihid ha odhanina waa horaynu usoo xusnay sababu nusuulka min ashahaatay ashahaadadaasina ay nabadgelye ahayd in la nabadgeliye ay sheegaysay oo aan la nabadgelin oo layidhi lasta mu'minan taasiyay dhicin tabtaquuna idinkoo doonaya carada alxayaati dunya nolosha adduunyada agabkeeda iyo inaad qaniimo wax u eg heshaan fa cinda allaahi rabbi agtiisa waxaa ahaaday maqaanimu kaiira maqaanimu kaiira qaniimooyin badan baa ilaahay agtiisa ah maxaa ka weyn qaniimada taalla iyo nicmada ku dambaysa janno janno duunyo aad doonaysaan iyo idin dhaafin dilka qofku yuu gelin marka uu qof la dilayo waa inuu sida qoraxdaa ka cad yahay waxaa lagu dilaya waayo nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam idra'u lxuduuda bishubuhaat xeer ciqaabeedyada waxaa ku riixdaan wixii shubha ah haddii loo kala garan waayo dilkani ma khaaba mise waa camdi xagga kha buu maraya xagga kha buu maraya xataa haddii qofkani qof dilo oo la yidhaahdo hala qisaaso kuwii qisaasan lahaa qaarkood ay ka cafiyaan intii isadkaysay laga yeeli maaye magunbaa qofkii laga qaadan oo xagganaa loo riixaya xagga cafiska laga raacaya kadalika sidaasaa kuntum ahaydeen min qabl imika ka hor idinkaba shahaadadaa iyo islaamnimadaasaa la idinku daayey famana allahu calaykum ilaahay waa idinku galladayso waa idin badbaadiyey fatabayanuu hubsada buu ilaahay hubsadoo cagta udhigo ha degdegina ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiro xogogaal buu yahay qofku wuxuu u jeeday iyo xaalkiisu waxa uu yahay ilahay waxba kama qarsoomaan ilaahay wax ka qarsoomayo ka lirdhayaa ma jiro sidaasay tahay markaa qofka yaan la isku dayn in xataa iyadoo qofku uu isleeyahay xagga zajrinta ka maran oo ama daydayga casharaha loo dhigo oo waxa la tusiyo amaba dilku ha joogsado xagga ciqaabta adag ha laga mara isagoo qofku isleh inuu sabab lagu dilo unu raadiye qofka maaha ee marka la dilayo waa inu waa inu sharci waa inu sharcigu ogolyi oo wax cad ay tahay qofka noocuu doonayaba ha ahaado laakiin qofka marka naftiisa laga qaadayo waa inuu warku cad yahay wey waa inu ishkaal jirin waxaa haddaba ilaahay uu ka hadlay dadka jihaadka ku jira iyo qaybaha ay leeyihiin iyo inaanu dad dadsinayne dadku kala derajo badan yahay iyadoo la eegayo goobta iyo waktiga iyo cidda markaa laga hor jeeda iyadoo intaba la eegayo laa yastawi buu ilahay yidhi ma sinna alqaaciduuna kuwa fadhiistay oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid a kuwa iska fadhiistay ee dagaalka ka fadhiistay hayru uli darar ama hayra uli darar waa icraabkii istisnaha une labada wejiba hayru uli darar ee aan naafada iyo dhibaatada u saaxiibka ahayn dadka aan dhibanayn ee iska caadiga ah ee dagaal tegi kara ee fadhiya masina iyo walmujaahiduuna fii sabiili illaahi kuwa jihaadka gelaya ee ilaahay kelmadiisa si ay u kor yeelaan u dagaalamaya labadaa qolo masina kuwaasoo ku dagaalamaya bianfus biamwaalihim wa anfusihim kuwa naf iyo maalba ku dagaalamaya kuwa waxoodiiba iska haysa labadaas ilaahay agtiisa masina laakiin qofku sababtuu la fadhiistuu jihaadka uga hadhay haddii ay tahay isaga oo aan geli karaynin oo cudurdaar leh iyada maya ma dembaabin kaas hayru uli darar saxaabigaa zayd waxa uu leeyahay mar gaaray intaas igu soo degtay ayaddu markii ay kala dheeraad siisay qofkii hadhay iyo qofkii jihaaday ayaa qoladii naafadii iyo indhoolayaashii iyo baa warwaro waxay idhaahdeen dee annagu waanu fadhinaayo talo waa sidee xaalka yagu kolkaasa nebigu ay ag fadhiyo bawdadiisu ay saarantahay bawdadayda ayaa intaasi ay soo degtay hayru uli darar kolkaasuu laxaq buu nebigu ka dhigay shayga loo yaqaano xagga qoraalka markaasuu yihi bali tusiyo labadaa kelmadood dhexdooda geli min almu'miniina iyo walmujaahidiina dhexdooda geliyo halkaa ku qorbu alla waxa uhi fadala allaahu ilaahay wuu dheeraadsiiye almujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim kuwa naftooda iyo maalkooda ku dagaalamaya cala alqaacidiina kuwa fadhiistay darajatan buu ka dheeraadsiiyey way ka heer sarreeyaan kuwaasi isuma dhowa wa kullan baa ilahay uhi bushaara ka dhacdee labada qoloba mu'miniinta wacada allaahu alxusnaa ilaahay waxa uu u yaboohay janno hadda waa kullan waa labada qolana waktigii hore dagaalamtay qolana waktigii dambe qolada fadhiisatay laftigooda iskamay dayna akhiiran bay soo kaceen wafadala allahu almujaahidiina cala alqaacidiina ilaahay wuxuu ka dheeraad siiyey kuwa dagaalamaya kuwa fadhiya ajran cadiiman abaalmarin weyn qofkan la cadaabi maayo fadhiistay laakiin dee ajrigaasi waaye darajaatin minhu waa derajooyin ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo dheeraadsiin iyo wa makfiratan dembi dhaaf iyo wa raxmatan naxariisintaa sidaa lay ka yimaadeenoo ilaahay baa siiyey وكان الله غفورا رحيما إلهي وحو عظم الدنب قال عفونا حريص وحا آيات كان سوى السعودانا يحسيان ضدك كأقدم ما هو أي كوة للدق الله ميو إما شو ذا شوغة ربطنا وحا يهيد ضدك مكاكو هرام مؤمنين تاها أوسو هجرون وأي مدينة أيا مالنتي بدر لسو حورتي ولا سو جيدايا وحا لا يميلها وحبها فلين محمد بالا ويريا سوكع qaar iimaankooda qarsanaya iyo qaar lagu ogaaba waa jireen waa lasoo howlgeliyey safkaa lasoo geliyey oo layidhi qasab ku dagaalama haddaanad qabinanaba waanu ku qabadsiin sidii baa lagu soo weerar geliyey qaarkoodna ku dhinteen kolkaasaa ilaahay arrinkoodii uu ka jawaabaya halkan oo xusaya waxaa ka mid ahaa qolyaha cabbaas oo nebiga adeerkiiya markii la qabtay waxa uu ku dooday inuu islaam ahaa nebiguna wuxuu ihi islaamnimadaada ilaahay baa ku oge wax ku hooseeya annagu ma ogine adigiiyo ilaahay bay idinka dhexaysaaye adduunka madax furashadaa bix oo weliba hebel iyo hebelna ka bix xoolaad leedahay lagaa dhaafi maaye sidaasaa la doonaya mawaaqiftu nebigu inoo jeexay waa kaa calayhi salaatu wasalaam mid kale wuu soo cumaamadan lahaa ah anigu madaxweynii baan ama maamulkii u sarreeyaan ahaye odayga ha loo dhaafo odhan laha laakiin raggu wuxuu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxaad doonta iska aha u adeero ragga waxooda ugu shubuur xoolama haye buui adigiiyo islaantaadu kii ah meel heblaaye ku aasteen waa mid aan cidiba ogeyn kaaba soo qof buuri oo daabka soo soo daaday alla waxau ihi ina aladiina kuwii tawafa markaa waa in laga durkaa dadka gaalada ah iyadoo qofku masiirkiisa aakhiro uu dhowranayo ayaddu macnaha ay ka hadlayso eeg ina aladiina kuwa tawafaahum lmalaa'ikatu malaa'igtu ay nafta ka qaadayso daalimii anfusihim iyagoo naftooda ku xadgudbay qaaluu malaa'igtu waxay idhaahdeen fiima kuntum maxaa ku sugnaydeen arrin hayseen ama maxay idin dhigay halkan qaaluu waxay idhahdeen kunnaa waxaanu ahayn mustadcafiina fi lard dee dhulka kuwa lagu tamar daraysto halkan waana lagaga xoog badnaa qaaluu malaa'igtiibaaba la doodo waxay idhaahdeen alam takun miyaanay ahayn ardullaahi waasicatan dhulka ilaahay mid ballaaran fatuhaajiruu fiihaa ma isaga qaxdaan oo kuwan ka durugtaan sidaasaa malaa'igtu ay ku eedeeyeen fa ulaa'ika kuwaas buu ilahay yihi ma'waahum hoygoodu jahanamo weeye wasaa'at masiiraa meel la galanayadaa u liidata waayo qofkani xadgudub buu sameeyey mutamaliq buu ahaayoo wuxuu isku maray dadaanay waxba ka dhaxaynin dadkii la doonayay inuu ka aq muuqdo oo uu wax ku taro higilkooda xoojiyana waa kan ka soo durkay qoladana loo cudur daaray ila almustadcafiina baa ilahaw kuwa la tamar daraystay mooyaane laga xoog batay kuwaasoo min alrijaali waannisaai waalwildaan rag iyo dumar iyo carruurba leh laa yastadiicuuna iyagoo aan karaynin xiilatan farsamo walaa yahtaduuna aan ku hanuunaynin oon mari karaynin sabiilan waddo kuwa iyagu farsamo ay ku baxaan iyo jid ay maraan garan waayey ee dirgan waayey kuwaa mooyaane ciddii dhaqaaqi karaysay iyada waa dambaabtay markaa qofku halkan sababta waxaanay ka raaceen dadkan waxa weeye ay ku naar galeen waxay eeganayeen maslaxad deegaankii iyo maalkii iyo manaaficdii ay helayeen bay halkan ku qabeen taasay jihaadka iyo hijrada ku karaahiyeysanayeen marka gaal lagu dugsado maslaxad musiibaday leedahay bay tilmaamaysaa aayadda iyada oo maslaxadda aada eeganaysaa mid maanta ay ti masiirkiina uu khalkhal ku jiro oo markay u sahlan tahay dee ubadkii iyo arrinkooda halkuu ku dambayn doono ila istismaar baa lagu samaynaya waa la maalgelinaya si hadhow dadkan loogu aayo adiga kaa dambaynaya marka bal ka fikir masiirka dambe intaad maslaxadda maanta aada eegayso doolarka yar aad qaadanaysa iyo biyaha diiran ee lagu maydhanayo inta aad ka fikirayso bal hadda arrinkaa dib ha loo eego alla waxau ihi fa ulaa'ika kuwaa casa allaahu rabbi waxa uu xaqiiqo ku yahay an yacfuwa canhum inuu ka dhaafo وكان الله غفورا عفوا غفورا إلهي با عفس بدن دنبغا نضعف markaa muuminiinta ka mid ahaabaa kolkii aayaadkaa lagu dul akriyay ama arrinkii ogaaday buu kol haddii xaaladdu halkaa marayso aabba ikiciya inamadiisii buu uu xanuunsanayo ikiciya waa la kiciyo dhexdu kusii dhintay isagana hambalyadana ilaahay uu ku soo dejiyey iyo arrinkan u gaarka ah ee markaa isagana la tilmaamayo inuu kuwaa ka badbaaday waman yuhaajir fii sabiili illaah ilaahay dartii qofka u qaxa fii sabiili wax kale maya ilaahay dartii buu u qaxay yajid waxa uu heli doonaa fil ardi dhulka muraagaman kathiiran meeluu gaal kaga cadhaysiiyo badan iyo wasacatan meel waasaca bishaaradaas u haysta markaa muraaqamku waa muhaajar meeluu u hijroodo wey muraaqamku wuxuu ka yimi min ragima anfu hebel buu sambooreeyey oo uu ka cadhaysiiyey marka meeluu u hijroodo oo gaaluu uga fakado oo uu isaga kaga cadhaysiiyo heli doonaa iyo cid uu garabsado uu ka dugsado ilaan had iyo jeer gaaladu isku si uma arkaan qofka iyaga dhex jooga iyo ka meel gaara jooga ee ka xora labadaa xataa muwaajahada iminka isku mid maaha leanna kan dhex jooga ee ama sharcigiisii haysta ama nidaamkiisii hoos jooga waxa uu uga dhigan yahay dameer uu fuushan yahay wixiis waxba yeeli maayaan laakiin qofka halkaa fog jooga waxa uu leeyahay kaasi waxbuu ku yeeli karaa maslaxadaada iyo adiga danahaagaba ama duulimaad buu samayn karaa cid buu kaashan karaa straatijiyadda ay leeyihin baa kala duwan marka meel muraaqam u heli doonaa u cid kaga cadhaysiiyo waman yakruj min beytihi muhaajiran waman yakruj min beytihi qofka gurigiisa ka baxa muhaajiran ila allahi wa rasuulih isagoo ilaahay iyo rasuulka u hijroonaya oo nebiga xoojinaya rabbi dartii u hijrooday uma yudriku lmowt geeridu ay soo gaadho malagu uu qabto faqad waqaca ajruhu cala allah ajrigiisa ilaahay buu ku duldhacay ilaahay buu ku sugmay ilaahay baa u sugay wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday kafuuran raxiima ilahay baa dembiga dhaafoo naxariisto wixii hore ilaahay ka dheer waidaa darabtum fil ardi dhulka marka aada socdaashaan dad yahow muslimiinta ahi falaysa calaykum junaaxun dembi dushiina ma ahaanin an taqsuruu min asalaati salaada inaad gaabisaan wax dhibihi kuma jiro in khiftum haddii aad ka cabsataan an yaftinakum aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa inay idin ibtileeyaan ama ay idinsoo weeraraan oo shaydaanku idinku soo jiheeyo kuwa haddaad ka cabsataan iyo fitnadooda iyo dagaalkooda oo salaadii gaabisaan dhibka ma jiro markaas kuma gaar aha un jihaadka iyo safarka eh qofku marka uu cudurdaar hayo wey cudurdaarkii sharcigu siiyeyba ee uu salaada ku gaabin lahaa haddii lagu jiro jihaad iyo haddii safar lagu jiro an galada laga cabsanina dee sida sunnaha ku sugan salaadii waa la gaabin karaa safarka darti ina alkaafiriina buu ilahay yihi kuwa cudurkaa qabaa kaanuu lakum idinka waxay idin yihiin caduwan mubiina cadow bay idin yihiin cadaawadda cadaystay oon waxba la hadhin markaa bal ka feejignaada rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo jihaad ku jira isaga iyo asxaabtu ayaa salaada dee kamay tegayno may fududaysanaynin xaaladda adag awgeed waa tukiyey nebigu asxaabta dabeedna waxay arkeen iyadoo jamicii laysku wada xidhay warkii baa la isgaadhsiiyey waxaa layihi war nimanku goortan dhaweed ay isku wada duubnaayeen ayaa inaynu weerar jac ku siinaa ugu dhowey dabeedna ragga qaarkood baa hadlaa waxay yidhaahdeen salaad carruurtooda ay ka jecel yihiin baa soo socoto oo casarka la idhaa dee taaba waynu la sugi oo goordhowto markay isku duubmaanu baynu inana kala bixi doonaa midhba meel ka tuuri malagiina markaa nebigaabu kusoo degay calayhi salaatu wasalaam waxaaba loo laqimayba salaatulkhawfkiiba casharkan salaatulkhawfkaabaaba la siiyeyba waa xaalad kulminaysa salaada iyo howlgalka milatary ayay labadaaba kulminaysa xeradii ciidankana waa la joogaa iyo miidaankii dagaalka loo kala baxayey oo xabadiina waa dhacaysaa waana la tukanayaa salaadii ilaahay waxaadu cajaa'ib badan inaad isweydiiso oo tidhaahdo talow maa dadka wakhtigan adag lagaba daayo salaada maxaa looga daynayaa wakhtigana waa wakhti insaanku uguba baahida badnaaba laba sababood awgood ta hore weeyaana wuxuu u baahan yahay sahay ruuxiya oo qofkan quwayso cadowga uu ku waajaho taasina waa salaada ilahay baa yihi wastaciinuu bisabri wasalaa iyo ta labaad oo ah waktigani waa wakti uu arrinkiisu u dhow yahayba inuu ambabaxo oo halkan uu ka ambabaxo idan markaa wuxuu u baahan yahay camalkiisii inuu soo gebagabeeyo camalkii ugu khayr badnaayo salaada ah wa khitaamuhu miskun sidaa darteed baan loo daynayn waxaa kaloo ku muuqanaya muhiimadda salaadu ay leedahay iyo darajada ay gaadhsiisan tahay iyo qof gidaar fadhiya oo iska laafiyoon iyo furaashkiisii ku fadhiya oo ka taga inkaarti iyo aafadu leeyahy iyada xabadu dhacaysaa lagu leeya ilaahay la xidhiidh oo cir iyo dhulba weerarkuu ka soconayo maa baalug sidaynu nahay runtii waa arrin aada u khatar badan weeye ilaahay baa yidhi waidaa kunta fiihim marka aad nebi maxamed oo ummaddan dhex joogto faaqamta lahumu salaata salaada aada u oogto faltaqum ha istaageen daa'ifatun minhum koox iyaga ka mid ihi macaka ha kula joogsadeen adiga macaaga oo ha kula galeen salaadii waliyaakhuduu aslixatahum hubkoodana ha qaateen iyagoo hubkii ku gaashaaman oo u cabbaysan yahay ayay kula xidhan qoladaas fa idaa sajaduu markay sujuudaanay hal ragcad tukadaan falyakuunuu min waraa'ikum xaggiina dambe ha tageen nebigu wuu xidhanayaa ama imaamku wuu xidhanaya qoladaasi way la xidhanayaan hubkoodiina way sitaan hal ragcad bay tukanayaan ragcadda labaad markuu kacaabay goosanayaan iyagoo sii tallaabaynaya oo hab farsamo u socda ayay ragcadda kala tukanayaan war salaada waxaan orodal waa maxay ilaahay ina amrunbaa tan la fasaxay iyagoo sii socday ragcadda labaad dhamaystirayaan dabcan safarna waa lagu jiraa kuwii kalena way soo weydaaranayaan markaa waa tan iyaduna kolka ha odhana ragcaddii kale had xaggey qabatay dhexdaa lagu sii dhamaystiray walta'ti ha timaado daa'ifatun ukhraa koox kale oo lam yusalluu aan iyagu weli tukanin oo ooman falyusalluu macak iyagu ha kula xidheen oo ha kula tukadeen waliyaakhuduu iyana ha qaateen xidrahum feejignaantooda iyo wa aslixatahum hubkooda markaa ragcaddii labaad bay la tukanayaan imaamka imaamku iska wuu ka baxayaa salaadii tooda kalena way isu taagayaanoo way dhammaystirayaan marka arrintani waxay suuroobaysa uun dee waktigii laabkiiiyo qaasadiiyo warankiiyo gaashaanka laakiin maanta ood aragto fariima laysu dirayo oo waxaad aragtay la isku halwinayo waxa weeye waa kayfiyada la idhaha kayfa ma amkan sidii ay u suuro gasho qofka taangiga ku jira iyo ka diyaaradda fuushan iyo ka dhufayska mid waliba halkiisunbuu ilaahay kala xidhiidhaya alla waxa uu yii tabaaraka wa tacaala xikmaddii buu tilmaamo wadda waxay jecel yihiin ay isku qanciyeen aladiina kafaruu kuwii gaaloobay low takfuluuna inaa halmaantaan oo ka jeedsataan can aslixatikum hubkiina iyo wa amticatikum saanadiina milateri fayamiiluu dabeetana ay idinku soo qaadaan calaykum idinka maylatan waaxidatan hujuum iyo weerar keliya oo mar qura uun cagta laydin saaro sidaasay jecel yihiine rag iska dhiciya ilaahayna caabuda walaa junaaxa calaykum dembi idinma saarna dad yahow mu'miniinta ah in kaana bikum hadduu idinku sugan yahay adan dhibaato ama xoogaa hawl iyo tacabi hadduu jiro oo min madarin rooba aw kuntum mardaa ama xanuunsanaysaan an tadacuu inaad iska dhigtaan aslixatakum hubkiina inaad dhigtaan dhib kuma jiro haddii qofku uu xanuunsanayo ama roob da-ayo cadowgana laga aamin yahay wey wakhuduu xidrakum buu ilahay yihi digtoonidiina qaata marka taasi waxay tilmaamaysa haddii cadowga aan laga aamin ahayn digtoonidu waxa weeya roobnaha ku hayo aada xanuunsatid xaaladdu si kasta ha ahaatee inaad khuduu xidrakum uun ka jirto hubaysnaato markaa ina allaha ilaahay acadda wuxuu u diyaariyey lilkaafiriina kuwa gaaloobay cadaaban muhiinan cadaab dulleeya arrinkii salaadu halkaasuu noqday taasuu adag yahay marka oo aan loo fudaysan karayn qofku kalku sakaraadka yahi intuu koomada ku jiruunbay salaadu ka dhacay marka uu dagaalamayana dee waa kaa ilaahayba xusay walaa tasqudu salaatu maadaama caqlu linsaani daa'iman qofka caqligiisu intuu joogo salaada dhici mayso ilaahay wuxuu ihi faidaa qadaytumu salaata kolkaad salaadii dhammaysaan fadkuru llaha ilaahay xusa qiyaaman idinkoo taagan wa qucuudan idinkoo fadhiya wa calaa junuubikum dhinacyaashiina idinkoo u jiifa faidadmaanantum markaa xasishaan ee xabaddu joogsato fa aqiimuu salaata salaada dhammaystiroo sideedii u wada inna asalaata cibaadada salaada la idhaahdaa kaanat waxay noqotay cala almu'miniina dadka alla rumeeyey dushooda kitaaban ay maktuuban shay la waajibiyeyoo mawquuta waktina loo yeelay waa master bimacnaa ismi lmafcuul kitaaban maktuuban mawquutan waa shay faral ahoo waktina leh waxay tilmaamaysaa shuruudda salaada mid ka mid oo ah inuu waktigeedu galo salaadu waktigeedaa la tukadaa faidaa qadaytumu salaata fadkuru llaha waxay tilmaamaysaa ilaahay xuskiisu inaanu ku egaynun xusida salaada laakiin alleh waynu ku xidhannahay goor walba meel kastaba aan joogno gubaabo weyn baa ilaahay ummadda u soo jiheeyo rabbi waxau uhi walaa tahinuu ha tamar daraanina fi ibtiqaa'i alqowm cadowga dabagalkiisa iyo raadsigiisa ta ha ka dib dhicina baa ilahay ui oo ha ka daciifina in takuunuu haddii aad tihiin dad yahow ta'lamuuna kuwa xanuunsanayoo nabarra gaadheen fa innahum cadowgaasi ya'lamuuna way xanuunsanayaan كما تعلمون سلا إذنكم أوحنا مصنعيسان وحوا رقوي ما هالشياطين يو روحان يا ملائك ما لكن هو رق لهي وحو نوردك يا درس وبابأه قنعنا تبارك وتعالى أقو قلب كلا دونها الله هايس تلالي لدونها ها هذين ورقون أذيقوا كلاء waxay u xanuunsanayaan baa ilaahay uu saa u xanuunsanaysaan saas oo kale u xanuun waxa dheeraad idina watarjuuna min allah ilaahay xaqiisa waxa ka sugaysaa ma la yarjuun waxaanay sugayninba waxaanay sugayn maxay sugayaan haday ugu bataan in darajo ah iyo in mushahara iyo in dalacaad iyo waxaa sii sugaya iyo in dad ay qabsadaan iyo isticmaarsadaan iyo kada wa kada laakiin qofka muuminka ah horumar adduunya mid aakhiru sugaya wa kaana allahu caliiman xakiima ilaahay baa wax walba ogsoona shay walba xikmad u yaab aayaadkan soo socda ilaa maqrada inta ka hadhay waxay tilmaamayaan nidaamka qadaa'iga ama garsoorka ah ee dadka muslimiinta iyo dowladoodu ay leedahay oo ah mid hufan oo hagaagsan oo miyir qaba oo aan waalayn nidaamkaasiba ay ku nuuxnuuxsanayaan aayaadku waana taynu soo tilmaanay murtakasaadkii iyo asaasiyaadkii dowladda islaamku ay lahayd mid ka midi wuxuu ahaa qadaa mustaqil inuu jiro garsoor madax bannaan oo u garsoori karaya madaxweynaha iyo ka suuqa maraya ee faraha maran ee miskiinka ah u garsoori karaya u garsoori karaya xataa amiirulmu'miniinka iyo ka yahuudiga ah siduu shurayx ugu garqaadaya cali iyo ninkii yahuudiga ahaa waata runtii la waayey maanta mushkiladdu halkaa ay ka dhacday umad cadaalad weydayna caga dhigan mayso waa liina ka dhammaan mayso iyo wareer marka sababtuna waxay ahayd ninbaa u xaday wuxuu ka xaday nin muslim oo qataato la yidhaahdo wuxuu ku eedeeyey arrintii uu ku riixay nin yahuudiya qoladii yahuudda ahaydna waxay sheegeen alaabtan in loo dhiibtay oo iyagoo aanay xadin ninkoodanina aanu soo xadin ninkan waxada ee islaamka ahaa xigtadiisii baa nebiga u tegey way taskiyeeyeenoo waxay idhaahdeen yahuudiguunbay ku aagta laakiin ka ayagana waxba ma xadin yahuudigu wuu iska soo riixayaha laga jara isaga sariiqada iyo xeer ciqaadeedkeeda nebiguna xaggoodiibuu u yar janjeersaday calayhi salaatu wasalaam nebigii iyo kii waxaday iyo kuwii u ergeeyey intiiba canaantanaa ka dhacday canaantanaa ka dhacday iyadoo ilaahay ummadda uu ku adkaynaya cadaaladda gaal iyo islaamba gaalka dil baa layi markaad dagaalamaysaan laakiin gartiisa sii bay dhaha soomaalida waa kelmad xaqa gaalka dilo gartiisa sii waa la dilayaa marka la dagaalamayo laakiin wixii uu leey laga qaadi maayo marka dee xaalad ducaasi ilaa ilaahay baa waxau ihi innaa anzalnaa ilayka alkitaab nebi maxamed oo qur-aankaanu kugu soo dejinay bilxaq soo dejinoo xaq ah oo cadaalad ku socota litaxkuma bayna annaas si aad dadka ugu xukunto bimaa araaka allah wuxuu ilaahay ku tusiyey oo xaqa ah iyo waxyiga ah ma aha waxaad adigu aragtay waxa ilaahay uu ku tusiyey ee uu ku laqimay walaa takun ha noqoni lilkhaa'iniina kuwa wax isweydaarinaya ee wax malluuqaya khasiiman mid u doola ha noqonin qaacidadaasi waxay u taallaa dadka garyaqaanada ah ama looyarka la yidhaahdo ama wakiilu dacwa marka uu cid u doodayo qaacidadu haystuu ku soconayaa waxa weye qof muslima hadduu yahay walaa takun lilkhaa'iniina khasiima qofka marka hore dacwadda uu ka dhegaysanayaa dabeetana wuxuu leeyahy taasi socon mayso taadu waa khiyaama adna khaa'in baa tay raalli haw haddii uu helayo ama xaqan uu leeyahay xaq buu leeyahay markaa inuu wakiilu dacwo u noqdo reerkiinay khusaynaysaa dadkaad madaxda u tahay bay khusaynaysaa islaantaada iyo dadka isqabtaan bay khusaynaysaa inantiina iyo kuwa isqabtaan bay khusaynaysaa mar walba waxaa lagu leeyahy walaa takun lilkhaa'iniina khasiima qof wax isweydaarinaya oon xaq ku soconin ha u doodin wastakfir illaaha ilaahay dembi dhaaf weydiista n ilaahay dembi dhaaf weydiista nebi maxamedow maadaamaad kaa waxday u doodoo tidhi kana hagaagsan ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday kafuuran raxiima mid dembiga dhaafoo naxariiste fursadda gaad ninkaa isagae ducmat bnu ubayriq la idhaahdo ee aada dhinaciisa u janjeersatay walaa tujaadil ha doodin qof yahow can iladiina kuwii ha u doodin yakhtaanuuna anfusahum nafahooda khiyaamaynaya qofku isagaa iskhiyaamaynaya wuxuu isku dayayaa inuu salo u macaasho laakiin hoos buu u macaashaya qolada sarifkaa waxay idhahdaan markay asturayaan khasaarahooda hoosu macaash baa dhacay bay dhahan maanta macnaa waa la khasaaray kan isagu wuxuu islaa wax kororse hoos buu u socdaa yakhtaanuuna anfusahum baa ilahay wi إن الله إلهي لا يحب ما تعلم من كان قفك هذا خوانا إسويداري أثيما دنبيلة كإلهي ما تعلى ما تعلى إلهي وعريسين يستخفون من الله يستخفون من الناس يستخفون وحيسك قرنيا من الناس ضدك ويدسدوسيا ولا يستخفون من الله إلهينا إسكما قرنيا وهو معهم يقو إلهي وهلينيا إذ يبيتون مركا أي قرصنيا ما لا يرضى إلهي وحانو رالك أهين ومن القول هذا الكأه هذا الكهبين كي لمريو هي صعدك إسبحيا إلهي وأكسوين وكان الله إلهي وحو هذا بما يعملون وحي سمينيان محيطا متكوبي وحلا وحلا قفقي كم وكم مثلا إنك أنت الدعوة على سوق قبط كل قديك اللو دوسي هذين كل كي أولا بقضين لها كل كي ويرقين لها كل ده أنت سوق عشان هاي سبحان الله هذا مشكلة ده هو بلا رولك أيمك عذرك وين رولك كتيرة على جاي إن كلا بركين كتيرة دعوة له خطر عظيم marka mushkiladaasi waa mid aada iyo aada u badan bal intaan cid kale afka u yuubayso halka aan ka qabanaya caynkaa aan yeella inta aada leedahay bal hadda ilaahayna eeg inta aada arrinkaa maluuqaysa bal ilaahayna eeg ilaahay waxau ihi haa hooy antum idinku haaulaai yaa haaulaai kuwaasow jaadaltum canhum kuwan waa u doodeen marka garsoorka taagan tihiin fi lxayaati dunya adduunyadan iyo ifkanaa u doodeene faman yujaadilu llaha ilaahay yaa la murmi doona canhum iyaga xaggooda yaa ka doodi oo ilaahay la doodi doona yowma alqiyaama maalinka qiyaamaha bal ilaahay yaa usoo diyaargaroobaya intuu sartaago inuu sartaago aman yakuunu yaa ahaan doona calayhim dushooda wakiilan cid xafiidahoo ilaaliya oo difaaca kuwan iyaga ah bal maanta u doodee oo qaadi hortiibaa ka doodeen iyo maxkamade ilaahay yaa la doodi doona subxaana allah waa arrin aada iyo aad baa nasku ugu nuxnuxsanaya cadaaladda iyo sidii loo sugi lahaa nabiguna wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadka kanaantood kolkuu arkay wuxuu hi wardadow lacalla bacdakum alxana min bacdin waxaa laga yaabaa inaad kala aftahansan tihiin haddaba qofka xaq aanu lahayn aan u jaro ha ogaado in waslad naarahun aan u jaray qaacidadii baa ka soo baxday ahayd xukmu lxaakim laa yuxilu alxaraam walaa yuxarimu alxalaal qaadiga iyo garsoorka xukumkiisu waxba ma xalaaleeyo waxba ha isku qancin intaa shaabada weyne saaran ha eeganine waxaad eegtaa adigu isqanci waxani wuxuu ahaa waman yacmal baa ilaahay uhi qofka sameeye su-an xumo aw yadlim nafsah ama naftiisa ku gardaroodee ku xadgudba uma yastakfir illaah ilaahay dembi dhaaf weydiistee xaqiina iska celiya yajid illaaha ilaahay wuxuu ku heli doonaa kafuuran raxiima inuu ilaahay dembiga ka dhaafayo u naxariisanayo waman yagsib baa ilahay uhi qofka shaqeeya isman dembi fainamaa yagsibuhu calaa nafsi naftiisa unbuu u shaqeeyey naf dembigaasi isagunbuu ku kooban yihi musiibada ka dhacdaa isagay kusoo noqonaysaa wa kaana allahu caliiman xakiima ilaahay baa wax walba ogsoon shay walbana xigmad u yeela bal aayaadka aakhirkooda wal aakhir oo u fiirsa aayad walba faasiladeeda iyo horiskeeda waman yagsib baa ilahay uhi qofka shaqeeya khatii'atan gaf aw isman ama dembi waa laba iskusii isku mid aho oo ismigaa sii weyne uma yarmi bihi dabeetana ku tuuro berii'an qof ka maran oo aan ku jirin dusha ka saara ee u xambaariya faqad ixtamala kaasi wuxuu xambaartay isagu buhtaanan been abuurad iyo wa isman mubiina iyo dembi cad buu lahayd dembi cad buu xambaartay kaasi waa laba xumaanood xumaantii buu sameeyey haddana dad kale uu kusii riixay way dhacdaa qofkii oo mujrima oo dabeetana muris ka dhiga sidi mulluq isagu inaanu waxaan qabinba waa laba musiibo labalaaban ilaahay baa waxau ihi walowlaa fadlu llaahi calayka haddii aanu dheeraadka ilaahay uu ku siiyey nebi maxamedow jirin waraxmatuhu naxariistiisu aanay jirin ilaahay baa ku dabaqabateeye lahamad waxay doontay daa'ifatun minhum koox dadkan ka midihi an yudiluuka inay ku simbirrixiyaan ay ku ambiyaan markii ay ku lahaayeen hebel baa hagaagsanay yuhuudigaa wixii qaatay wamaa yudiluuna ilaa anfusahum nafahooda mooye cid kale ma luminayaan wamaa yaduruunaka min shayin waxba kuguma dhibayaan adiga haddii khata ay kaaga dhacdo aanad u kasin ee hubsawn waanzala allahu calayka alkitaaba waalxikma ilaahay wuxuu kugu soo dejiyey nebi maxamedow qur'aankan iyo xikmadda ka soo burqanaysa iyo sunnahaaga wacallamaka ilaahay wuxuu ku baray maa lam takun taclam waxaanad hore u aqoonoo nicmadan iyo waxyigan ayaa ilaahay uu ku baray wa kaana fadlullaahi ilaahay dheeraadkiisu wuxuu ahaaday calayka dushaada cadiiman mid weyn halkaa waxaa ammaani ay ugu jirtaa qofka ilaahay cilmi iyo camal uu isugu daro waa qof la kaman karoo la majeeran karo marka waxaad ammaan ku leedahoo dheeraadka ilaahay uu ku siiyey uu yahay kitaabka iyo xikmadda iyo waxaanad hore u aqoonoo lagu barayoo dabeetana ilaahay camalkiisa uu ku waafajiyey ayaan darada uu leeyahy bay tilmaamaysaa qofka ilaahay cilmi uu siiyey camalkii weydaarta wallahu aclam